dowladda isu taga imaaraadka carabta ayaa ku baaqday xabajoojin deg deg ah in laga gaaro xiisadda u dhexaysa israa'il iyo falastiin xili weli ay socdaan duqaymaha ay isweydaarsanayaan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee dalka isu taga imaaraadka carabta cabdalla bin zaayid ayaa ka codsaday labada dhinac in ay joojiyaan dirirta isaga oo ku baaqay in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu joojinayo dagaalka si loo bilaabo wadahadal siyaasi ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta ayaa tibaaxay in dowladdiisa ay ka walaacsan tahay xiisadda ka alowsan marinka khaza waxuuna sheegay in ay taageerayaan dhammaan waanwaanta lagu doonayo in xabajoojin ay gaaraan israa'il iyo falastiin dhinaca kale waxaa si xowli ah u socda dadaalada waanwaanta ahi ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xasaradda ka taagan marinka khaza oo ay wadaan dowladaha maraykanka iyo masar si loo gaaro xabajoojin rasmi ah saraakiisha masaarida iyo kuwa maraykanka ayaa xiriiro la yeelanaya kooxaha waxaiska caabinta reer falastiin iyo dowladda israa'il si loo joojiyo duqaymaha ay isweydaarsanayaan labada dhinac dadaalada lagu baadigoobayo in lagu joojiyo duqaymaha ayaa la filayaa in la gaaro xabajoojin waarta iyadoo la kala qoranayo qodobo ku aadan inaysan soo noqon xiisadda noocan oo kale wafdiga dowladda masar ee waanwaanta ku jira ayaa la filayaa in uu u bandhigo dowladda israa'il faahfaahin la xiriirta qodobada xabajoojinta waa sida ay sheegayaan warbaahinta falasiina sidoo kale warbaahinta maxalliga ee dalka israa'il ayaa sheegaya suurtagalnimada in xabajoojin laga gaaro xiisadda marinka khaza horaanta toddobaadkani maalintii jimcaha ayay ahayd markii dowladda masar ay ka dalbatay dowladaha reer galbeedka in ay ku cadaadiyaan dowladda israa'il in ay aqbasho xabajoojin maalmo ah si ay ula kulmaan saraakiisha kooxaha waxiska caabinta ee ku sugan marinka khaza ee dhulka reer falastiin sidoo kale xukuumadda qaahira ayaa ka dalbatay dowladda israa'il in ay joojiso duqaymaha si kaalmo caafimaad loo gaarsiiyo dadka rayidka ahi ee ku dhaawacmay duqaymaha iyo in lasoo daadgureeyo boqolaalka qof ee dhaawacyada ka soo gaaray duqaymaha israa'iil arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili dowladda israa'il ay sii xoojisay howlgallada ka dhanka ah marinka khaza halka xarakada xamaas iyo islaamig jihaad wacad ay ku mareen in ay sii wadayaan gantaalada ay ku duqaynayaan gudaha dalka israa'iil xuseen saxnuuni v o a qahira